doorashada guddoonka baarlamaanka ee koonfur galbeed xubnaha guddiga bahal saxaafadda dhammaantiin salaamantiin salaan kubacda geedka maynas koyna inta siisan ku warqabtaan shalay oo taariikhdahayti mayla raaislaat isagaal diseembar labada kun tun ishanta kalfadhigii kooda ee baarlamaanka koonfur galbeed yaa furumi maymeelalka doorday guddoomiyihii kumeel gaarka ee baarlamaanka koonfur galbeed isla maalintaas shalay haytii may kale la magacaabay guddigii qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka guddigii shalay la magacaabiya geeka maynaska koy marka kulun may iska dhex doorday guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xokeyn iyo onaysa dugudda oo may la raahayso hoolashal wadaayan may guddoomiye lan doorday xildhibaan midoobe nuunow maxamed guddoomiye xildhibaanaad batuule xuseen sheekh guddoomiye ku-xigeen xildhibaan maxamuud axmed maxamed baafo intaasay guddoonka guddigu waaye may kale la magacaabay sidogudda oo shaldhe guddiga warfaafinta iyo maaliyadda xildhibaan aadan xasan maxamed xildhibaan naciima maxamed ibraahim xildhibaan cabdirasaaq maxamed yuusuf iyo xildhibaan maxamuud maxamed khayre shumug guddiga amniga iyo xaqiijinta tirakoobka xubnaha baarlamaanka xildhibaan cabdulaahi aadan axmed balaag xildhibaan cusmaan axmed isgoowe iyo xildhibaan artan cabdi ibraahim guddiga araajiqabashada guddiga araajiqabashada maybaa ka koobanyaa xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi xildhibaan xuseen cali xaaji xildhibaan maxamed suldaan muxamed guddigii intaas guddiya ka koobanyi geeka may fadaana markan inuuna shaacina jadwalkii doorashadan dhiil lahayti iyoona meel la raahay shuruudo lagu fado lankan tartamow guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiis marka jadwalka oo meel raayis inshaagada doorashada may buwa sax taxadareerta arjuqabashada may bilaawadaase diseembar saacaddu markay tahay kowda duhurnimo waxayna ku eg tahay janaayo kowdeeda marka ay saacaddu ku beegan tahay afarta galabnimo marka maanta duhurka kowda duhurnimo ayay bilaabanaysaa waxay ku eg tahay jimcaha afarta galabnimo musharaxiinta u tartamaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada waxay soo jeedinayaan khudbadahooda taariikhdu markay tahay janaayo labadeedi waa maalinta axad waaye yaa ma hajeediyaana maylerahayo khudbadihii saacaddu markay tahay sagaalka subaxnimo ilaa iyo kow tobanka subax doorashada guddoomiyaha baarlamaanka waxay dhacaysaa iyo ku-xigeenadiisa saddexda janaayo waxayna bilaabanaysaa saacaddu markay tahay tobanka subaxnimo ayay bilaabanaysaa doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa marka koowaad waxaa la dooranayaa guddoomiyaha baarlamaanka kadibna waxaa la dooranayaa ku-xigeenada marka waa jadwalkii doorashada guddoonka baarlamaanka ee koonfur galbeed